Dr Cabdixakiin Mukhtaar, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Jowhar ayaa ka hadlay dhibaatada caafimaad darro ee ka dhalan karta nadaafad darrada goobaha qashinka lagu kaydiyo iyo biyo-mareennada. Nadaafad darrada ayaa saameyn ku yeelata bulshada, taa oo laga dhaxlo cudurro badan oo ay ka mid yihiin shuban-biyoodka. Dr Cabdixakiin Mukhtaar ayaa Radio Isnaa uga warbixiyay cudurrada ka dhasha nadaafad darrada iyo sida looga hortagi karo.
Waa ku dhowahay idaacadda Isnaay ee magaalada Jowhar magacaygu waa Dr Cabdixakiin Mukhtaar kana howlgalaa Gabowe Hospital su-aasha ay weydiisay oo ah sidee loo ilaalin karaa badqabka caafimaadka bulshada badqabka bulshada waxaa loo ilaalin karaa kow waa nadaafadda kow qof walba inuu ku dadaalo nadaafad sakhiiri kabiir nadaafadda inay ku dadaalaan number one waaye tan kale waxaa loo baahan yahay waxyaabaha oo cudurka uu keeni karo oo caafimaad darrada u keeni karto inay iska asturaan sida qashinka camal inay iska gubaan meelaha oo biyomareenka siwejiska inay iska nadiifiyaan oo iisheeg yacnii waxyaabo badana ka dhalan karo haddaan la iska nadiifin meelaha oo biyomareenka iyo wasaqdii waxaas fadhiisto marka waxaa loo baahan yahay qof walbo ama guud ahaan ama shaqsi ahaan waxaa loo baahan yahay nadaafadiis inuu ku dadaalo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo bidqabka bulshada waa arrin loo baahan yahay oo mas-uuliyaddeeda qof walbo ay saaran tahay muhiimadda ay leedahay bidqabka bulshada waxaa waaye si looga baaqsado cuduro badan oo bulshada dhexdeeda ku faafi lahaa sida cudurada faafa cuduradaas oo isu gudbin karaan bulshada meelaha isugu timaado ama overcrowding areaska ah si macnaha cuduradaas loo yareeyo waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulsho oo ii sheeg bulshada waxtaru leh nadaafad darrada ayaa waxaa ka dhasha cudurada faafa kuwaa oo saameyn ku yeesha bulshada